kornel mamadi domboya oo ah madaxa ciidamada milatariga ee afgembiga kula wareegay talada dalka kenya ayaa sheegay inuu go-aansaday in wakhtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa soddon iyo sagaal bilood arrintan ayaa daba socotay cadaadis xooggan oo uga yimid urur goboleedka ekawas oo wakhti xadidan u qabtay milatariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwalka lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka islamarkaasina xukunka dib loogu celinayo gacanta dowlad rayida ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobaya warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka a p
korneylka ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey telefishinka isaga oo sheegay in golaha qaran ee kumeelgaadhka ahi inay soo jeedintan horgeyn doonaan golaha baarlamaanka kudhawaaqistan ayaa timi kadib markii la abuuray wax uu talisku ku tilmaamay qaab la tashi oo loo dhan yahay bishii abril taas oo ku soo dhammaatay shir ay qaadaceen ama ay ku gacan saydheen kooxo siyaasadeed oo caan ka ah dalkaas jimcihii waxaa dowladda ay u badan yihiin ciidamadu ay sheegtay in madasha oo tixgelinaysa arrintan in ay qaateen in xilliga kala guurku uu noqdo siddeed iyo toban ilaa laba iyo konton bilood hase ahaatee korneyl domboya wuxuu khudbaddii uu jeediyey sabtidii ku tilmaamay in muddada uu doortay ay tahay soo jeedinta dhexdhexaadka ah urur goboleedka dhaqaalaha ee galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ekowas ayaa isniintii lasoo dhaafay u qabtay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in lasoo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo haddii taas la samayn waayona lasoo rogi doono cunaqabatayn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah ciidamada milatariga ee haya talada dalka guinea ayaa weydiistay ururka ekowas in ay u kordhiyaan wakhtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in la soo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhammaystiraan wada tashiyada socda bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaa saraakiil ciidan oo uu hogaaminayey korneyl mamadi domboya ay afgembiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka guinea alfa konde alfa konde oo afar iyo siddeetan jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xooggan kadib markii uu isku dayey in uu wax ka beddelo dastuurka dalkaas si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka afgembigaas kadib ururka ekowas waxay ku baaqday in lix bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii rayidka ahaa inkasta oo dad badan oo reer gini ahi ay markii hore soo dhoweeyeen afgembiga haddana waxa isa soo taraya niyadjabka ka dhanka ah xukunka milatariga ee dalkaas inqilaabkii ka dhacay dalka guinea bishii sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka maali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo milatari ahi ururka ekowas ayaa cunaqabatayn ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada milatariga ee dalka maali iyaga oo xidhay xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ekowas halka la xayiray hantidii dalka maali ka taalay bangiga dhexe ee waddamada galbeedka afrika dal saddexaad oo ka tirsan ururka ekowas ayaa isna bishii janawari ee sanadkan waxaa ka dhacay inqilaab militari waana dalka burkina faso halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar